halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ifmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha juun ee sanadka laba kun iyo labaylabaatankana waa sideed afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida dhallinyaro isu tegay oo ka hirgeliyey magaalada boosaaso xarun maktabad ah oo buugaagta lagu akhristo maskaxda koox dhallinyaro ah oo anagu aan ka mid ahay qof ahaan kuwaasoo istusay inay qayb ka qaataan kobcinta iyo korinta garashada iyo garaadka bulshadooda akhriska iyo daalacashadu waa habka ugu muhiimsan ee maskaxdu ama caqliga biniaadamku uu ku kasbado aqoonta iyo afkaarta sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa in aanu wax weyn ku soo kordhino maktabad qofeedka iyo midda guudba
waxaa kaloo maqli doontaan dhallinyaro qaadatay tababar ay bixisay wasaaradda beeraha jabuuti kaas oo lagu baranayay sida geedaha lagu beero meelaha aan dhulka ahayn heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dhagaysiga markhaatiyaashii goobjoogga u ahaa weerarkii lixdii bishii janaayo ee sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ku qaadeen xarunta koongareeska ee magaaladan washington ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo bilaabo khamiista berito ah haweenay ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi iyo nin sawirqaado ahaa oo muuqaalo ka duubay madaxda kooxihii hujuumay xarunta koongareeska ee mareykanka ee washington d c ayaa lagu bilaabi doonaa dhegeysigeeda markhaatiyaasha ayaa waxaa su-aalo weydiin doona guddihoosaad ka tirsan aqalka wakiilada kaasoo ay soo xuleen xubnaha dimuqraadiga ee koongareeska su-aalaha oo furmi doona sideedda fiidnimo ee xilliga washington ayaa waxaa si toosa looga daawan doonaa dhammaan telefishinada mareykanka taageerayaashii madaxweyne trump ee xarunta capital hill weeraray bilowgii sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatanka ayaa rabay inay bedelaan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee uu madaxweyne biden uga guuleystay donald trump ilaa shan markhaati oo kale ayaa lagu wadaa in labada toddobaad ee soo socdana la dhageysto ruushka ayaa xoojiyey arbacada maanta ah weerarka uu ku hayo magaalada caanka ku ah waxsoo saarka beeraha iyo warshadaha ee safirodoneski magaaladan ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada ruushka iyo kuwa iskacaabinta ee ukrein hadalka saraakiisha ukrein ayaa imaanaya iyadoo ruushka uu talaadadii sheegtay inuu laga wareegay boqolkiiba oo ka mid a labada gobol ay ka kooban tahay mandiqada dombas ee dalka ukrein taas oo kremlinka u dhoweyneysa hadafkiisa ah inuu si buuxda u qabsado aga bariga ukrein oo sidoo kale caan ku ah warshada dhuxusha iyo macdanta wasiirka difaaca ee ruushka serjey shogo ayaa sheegay in ciidamada moscow ay haystaan ku dhowaad dhammaan gobolka lohaneski falanqeeyaasha iyo saraakiisha ukrein ayaa iyaguna sheegay inay u muuqato in ruushka hadda uu qabsaday qiyaastii kalabar gobolka doneski bilowgii dagaalka ciidamada ruushka waxay sidoo kale la wareegeen guud ahaan gobolka kherson iyo qaybo ka mid a koonfurta ukrein madaxda ukrein ayaa sheegay in dhulkaasi ay dib u qabsan karaan haddii hub casri ah ay ka helaan dalalka reer galbeedka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada boosaaso dhalinyaro aqoon-yahano ah ayaa ka hirgeliyey xarun maktabad ah oo lagu magacaabo casmo books oo qofka raba buug ay uga dalbayaan si online ah taas oo ay ku go-aansadeen in bulshada jecel buugta iyo dhiganayaasha guud ahaan uga keenaan hab online ah oo uu qofka ka dalbanayo casmo books axmed cali indhataag oo ka mid a dhalinyarada soo kordhiyey hal abuurkan sida online-ka ah ay dhalinyarada ku dalbanayaan buugga uu doonayo si uu u aqhriyo ayaa sheegay inaysan faa'iido doon ahayn balse ay doonayaan inay kordhiyaan wax akhriska dhalinyarada iyo kobcinta maskaxdooda wuxuu ugu warramayay wariyaha v o e-da yuusuf maxamuud yuusuf ugu horeyn yuusuf waa kaaga mahad celinaya adiga idaacadda v o e ba waraysigan ay ga qaadaysaan barnaamijka casmo books wuxuu ku yimi waa hal abuur ka soo maaxday maskaxda koox dhalinyaro ah oo anoo aan ka mid ahay qof ahaan kuwaasoo istusay inay qeyb ka qaataan kobcinta iyo korinta garashada iyo garaadka bulshadooda akhriska iyo daalacashadu waa habka ugu muhiimsan ee maskaxdu ama caqliga biniaadamku uu ku kasbado aqoonta iyo afkaarta sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa in aanu wax weyn kusoo kordhino maktabad qofeedka iyo midda guudba qorshaha iyaga dhowey waa in aanu macaamiisha iyo akhristayaasha ku gaaro habka hawada ama online shoppingka laakiin hiraalka iyo hamigu intaa waa ka shisheeya waana ka ballaaranya idamka eeb sida magaca ka muuqataba casmo books waxay ka shaqayn doontaa inay gado bugaag u keento bulshada bugaag anfacaysa caqligooda iyo garaadkoodana wax ku kordhinaysa maadaama tahay aqoontu habka ugu muhiimsan ee qofku garaadkiisa iyo maskaxdiisa uu ku kobcin karo deegaanka aan joogno oo boosaaso ah maktabadaha ku yaala inta badan waa maktabada ka shaqeeya alaabta cusub ama waa stationary oo buug cusub iyo qalin cusub baa lagu gadaa inta badan ma jirto maktabad aqooneed u gooni ah buwaagta aqoonta marka laga yimaado kuwa shareecada oo iyagana haddii aad ka raadiso wax yar ka haya shareecada ama buwaagta asaasiga un haya kutubta asaasiga un haya dhalinyarada waxay istuseen inay deegaankooda iyo bulshadooda kusoo kordhiyaan meel laga heli karo xarun laga heli karo buwaagta aqoonta oo dhan oo dhinac kasta oo nolosha ah wax ka qoraysa ama wax ka taabanaysa qorshaha iyaga dhexe ama kan fogi waxa uu yahay inaan boosaso ka hirgelino goob buwaagta laga gadan karo lagu akhrisan karo laguna shaahayn karo iyadoo la jaan qaadaysa magaalooyinka kale shalay ayaad afurteen sidaad sheegtay barnaamijkan hal abuurka cusub maktabadan oo sida onlineka ku shaqaynaysa marka dadku haddii ay doonayaan oo kale in ay buugga ay doonayaan oo kale inay helaan ma khasabba inaad idinku dalabaad aad raadisaan haddii uu qofka uu ka rabo kismaayo haddii uu ka rabo nairobi iyo magaalooyinka kale inaad qofkii u keentaan buugga uu doonayo haddii la waayana maxaa dhici karaa waa run markuu qolofku dalab leeyahay waxa laga yaabaa inuu qof shan buug rabo oo kale waxaa laga yaabaa inaan saddex kamid a afar kamid a markaa meesha laga helo baa dhici karta haddii aan shanta markaa laga wada helinba marka maadaama aan maktabadaha waddanka aan wada shaqayn leenahay waxaanu qofka u bandhigaynaa waxa weeye khiyaarka ah in aan u raadino buuggaas waxa weeye una gudbino qiimihii buugga la siinayey iyo qiimaha uu ku imanayo kabacdi qofka goortaas ayaa khiyaar kale inuu buuggii mataqaanaa uu helo oo saa loogu dalbo oo ugu yimaado haddii buug le waa inta badan qofku waxa uu raadinayaa buug jira magac jira marka si kasta anaga kasma ahaan macaamiisheeda waxaan ku dadaalna qof kasta oo buugna weydiiyey inaanaan ka harin buuguna weydiiyey ee aanu baahidiisa xaqiijino si mataqaanaa dhiirigelinta akhriska aanu qeyb uga qaadano qofkaasna aanu doonistiisa u xaqiijino annagana ay goortaas nagu noqoto wax weyn oo aanu kusoo kordhinay qofkaas iyo bulshada maxaa u malaynaysaa in tani ay faa'iido ugu jidho dhallinyarada iyo bulshada horeyse dhibaato mauga qabeen arrintaas oo xabasha miidin ka soo gaadhay si aa u xalisaan yuusufow waxa weeye faa'iidada akhrisku waa faa'iido ballaaran faa'iidada akhriska waxaan ka ogaan karnaa allah subxaanahu wa tacaala markuu qur-aankiisa kusoo dejinayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey oo lagu soo dejiyey waxay ahayd suurat iqra marka nolosha qofku adduuniya aakhiraba wuxuu wax kaga waan karaa inuu wax akhriyo marka dhallinyarada iyo dadka da'da weyn iyo nooc kasta oo bulshada ka mid ah waxaan aaminsannahay casmo books inay wax badan kusoo kordhinayso gaar ahaan deegaanka aanu markaan ku sugannahay ay aada u anfici doonto su-aalahaas way soo noqon jireen boosaasu haddana waa lagu weydiinaya boosaasu ma leh maktabad meel wax lagu akhristo ma leh meel aad waxa weeye onlineka wax kaga gadan kartid oo bugga aragtid gurigaaga lagu keenayo marka aad bay dadku noo soo dhaweynayaan saasaadna ku dareemaysaa in loo baahnaa ay faa'iido weyn ay dadka ugu jirto marka waxa weeye mid kale hadda wacyiga jira wuxuu yahay arrinta aan rabo inaan ku daro oo muhiimka waxay tahay maasha allah soomaali maanta waxay yeelatay qoraayo badan waxay yeelatay turjumaano badan maanta hadda anugu buwaagta aan gadayno oo aan ku bilownay shaqada inta badan kullii waxay ku qoran yihiin af soomaali haddana sidaasoo tahay qaar ay ebiyeen dhalinyaro qorayaal soomaaliyeed ah oo hadda bilmata ka soo qaada buugga nuun oo kale nin dhalinyaro ah oo soomaaliya qoray oo maxamed yuusuf la yirahdo ingiriiska degan iyo buwaagta kale oo waa waxay u badan yihiin buwaag afaf kale ku qoraa bilmatan ingiriis ku qoraa carabi ku qoraa oo nin dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo qora ah oo turjumo ah oo turjumay hadda buwaagta aan hayno turjumaanka ugu weyn baan u malaynaya ninka dhalinyarada ah ee la yirahdo cabdixakiin obsiye oo ka mid ah isaguna howlwadeenada iqra books xarunteeda hargeysa baa buwaagta ugu badan turjumay marka iyo rag kale marka maadaama qoraagii soomaaliyeed uu batay iyo turjumaankii soomaaliyeedba uu batay waa in ay isla socdaan marka si wax soo saarkii qofka qoraaga ah ama turjumaaga ahi uu macno u yeesho waa in wax akhrinta la dhiirigeliya si buwaagta loo gato marka waa qodob muhiima qodobkaas dhallinyaradiina daafuray barnaamijkan cusub maxaa faa'iidaa idinku ku jiraa haddii aad rabtaan oo kale inaad qofkii u dalabtaan buug mase haysan qiimaha intuusan qofka buuga uu dalban inaad usii sheegtaan haddii uu qaali yahay iyo haddii uu raqiis yahay labadaba sectorkan buwaagta ama mataqaan qeybtan buwaagta dadka ka shaqaynayay way ogyihiin dadka wax gataana dabcan way ogyihiin buwaagta faa'iido badan lagama raadiyo annaga qodobkii ugu weyn wuxuu yahay inaan bulshadayda wax kusoo kordhino marka ana waxaan aaminsannahay oo istusnay markii aan anagu bulshadayda wax fiican kusoo kordhino allah subxaanahu watacaala inuu meel wax kale oo fiican naga siinayo marka taa aa sheegtay kasoo qaad bilmatan haddaa buug weydaan oo kale inta badan annagu buugga aan hayno jaa waa qiimaysan yahay dee wixii mataqaanaa wixii in isbixiyaan oo cidda shaqaynaysa iyo cidda ku hawlanna ay mataqaanaa ay ay haa dhalinyada ku hawlanna ay mataqaanaa ay wixii ka galay ka helaan waa qodob muhiima buuggana laka waayana waxaa muhiima inaanu ninka qofka macmiilka ah ee markaa buugga naga soo dalbaday markii aanu buugga meesha laga helayo aanu soo ogaano inaan qiimihii usoo gudbino oo halkaa ku yaalay waxaa soo raaci kara ah qarashka geenistana aanu u sheegayno isla markiiba marka hadduu ku qanco qofku awood ahaan inuu markaa isagu go-aan ka gaaro annagu boqolkiiba boqol waxa aan doonayno waxa waaye in inaanu ka qayb qaadano kobcinta iyo korinta garaadka bulshadayda gaar ahaanna aan ku bilowno deegaanka aan joogno oo aad moodo inuu xoogaa ka yar hooseeyo marka loo fiiriyo deegaanada kale ee soomaalida mid kale oo jirta waxay tahay maanta adduunku wuxuu u guuray online oo dadka maskaxdoodii iyo wakhtigoodii waxaa lagu qaybsaday onlineka sidaa darteed maanta sida waxyaaba laga yaabo inay yihiin waxyaaba xunxun ay u dhex marayaan onlineka waxaa muhiima in la dhex geeyo wixii dadka maskaxdooda kobcinayay adduunkii aakhiradana wax ka tusayay hadda bilmasel buwaagta aan xoogga saarayno waxa ka mid a buwaagta qofka adduunkiisa iyo akhiradiisa wax ka tusaysa maadaama aan nahay bulsho muslim ah wixii diinteena islaamka iyo dhaqankeena uu ku xoogsanaya waa inaan xoogga saarno marka buwaag dadka sooyaalkooda iyo diintooda wax ka taraysa aan xoogga saari doonaa waxaan rajaynaynaa dadkuna inay nala shaqeeyaan oo nala fahmaan sida waxaa jirta arrin faaftay laakiin runtii xaqiiqadeedu hadda soo yaraanayso oo ah dadka soomaaliyed waxma akhriyaan laakiin dadka soomaaliyed wax way akhriyaan laakiin siday wax ku akhrin lahaayeen iyo wacyigelintii baa meesha ka maqan iyo asaaliibtii ka saacidi lahayd inay wax akhriyaan baa meesha ka maqan maahane dadku wax akhriska way jecel yihiin isla markii markii aan shalay daha furnay meesha waxaad dareemaysaa in ay dadku kula soo xirinayaan iyagoo buwaagta kala duwan danaynaya marka waxaanu jecel lahay inaan bulshada horumarkeeda ka qayb qaadano
kaasi waxa uu ahaa axmed cali indhataag oo ku sugan magaalada boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha v o eda yuusuf maxmuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad doobta jeceshahay gaariga dhaqsanaayeen kusida madeeliyo uma seexda dhinaco haddii aad dhaqaaqdo inaad doobta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad doobta jeceshahay gaariga dhaqsanaye kusida madeeliyo uma seexda dhinaco ilaahay dhantaalkii
intaasaan ku dhaafna heestaasi uu ku luqeeyo maxamed lafoole markana jabuuti faysal daahir jaamac waxa uu ka mid yahay dhallinyaro qaadatay tababar ay bixisay wasaaradda beeraha ee jabuuti kaas oo lagu baranayay sida geedaha loogu beero meel aan dhul ahayn sida biro ama geedo dushood taas oo cid walba u sahlaysa inay wax beerato faysal weli cilmigan kuma uusan shaqaynin laakiin waxa uu waramay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax
saas maaciidii waa laga maarmo waxaa jira wax nuadi kuku la idhaahdo n aan camuudoo kale ahayn sida degadoo kaleeto nuadi kuku baa ladha ha oo lagu shubayo buuyaasha yar oo oo ciidda waaba laga maarmeba marka waxa loo waxa laga maarmi keenay waa biyihii biyihiina uma baahna inay dhul yaacaan laakiin waa qasabad waxa qasabad waxay dhex yaacayaan waxay ku dhacayaan baaldi bay ku dhacayaan baaldigaas bom yar baa ku jira bomka dib buu u tuuray haddana biyihii baa isku wareegaya markaas biyihii n geedka lagu shubayey dee khasaaraya ma jiraan laakiin biyahani markuu ku dhacaan baaldigaba bomku dib buu u celinaya haddana halkiiba ka soo wareegaya markaas waa sidaas waa lagaga maarmo n midda kalete n waxaad in yaroo intan aan aqalka afartan mitira in yaroo la-eg baad ayaad ka samayn kartaa intaad doonaysa beer oo waxaad doonaysa ka soo saari karaysa markii qofka gurigiisa isagoo iska jooga daaradiisana xagga dambe buu iska dhiganayaa biro iyo wuxuu doonaya xaggaabuu ku dul abuuranaya haa sidaasuu ku samaynayaa oo waxaa muhiima in dadkan xaafadaha iska leh ayaa n fikirkan ayuu u fiican yahoo waxay doonaan bay ku beeran karayaan xaafadooda in yaroo isbaas handay la hadhaan oo oo ku filnaata yacnaa qudrad ay ka soo saari karayaan qudrad beertoodii dee amba ay isticmaali lahaayeenba dee intay suuqa u doonan lahayd
waxyaabaha een horey u baxa markii saa loo sameeyo oo haddaan rabo daaradayda aan iskaga samaysan karo maxaa ka mid a waxaa ka mid a horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee horey halkaa ugu bixi kare waxaa ka mid a sida basiliga amba baashiirada n maxaa yahayd salaadka oo afar nuuca oo nuucyadiisa sida shuug oo kaleete n tamaadka isagoo ku bixi karaya baamiyaha waxyaabaha caynkaas oo kaleeto oo dhan way ku baxayaan n weli waxaanan ku egin laakiin waa ku bixi karaya laakiin weli waxaanu ku egin bartiiq oo kale waxaa weli kuma egin laakiin cilmigiisa kaasina waan ku jirnaa waana wadnaa mise waxba aad tijaabisay oo intii cilmiga markaa soo bartay kabacdi mise waxba aad tijaabisay oo oo aa- aa- aad ka mira dhalisay
wallaahi waxaan tijaabiyey sagalay horta waan tijaabiyey salaadka afar nooc oo salaadka waan tijaabiyey tamaadka waan tijaabiyey waxaan kaloo tijaabiyey maxaan ku rahdaa n baamiyaha waan tijaabiyey waxaan kaloon tijaabiyey n geedka la idhaahdo nacnac amba loo yaqaano shax lagu daro kaas qadar nacnaca wax noocaasa la yirahdaa haddaan sixi karo hadda nacnac baa la- waa kaas
marka qadar nacnacoo kale sheexa lagu daraa oo macaan waa udgoon si waxyaabo kale lagu daraa imise ku imise maalin eh, bil eh, kulligood kuwa lagu beerayo een, eh, meeshan ciid ahayn eh, ama wax horta wax walbaa la saari karaya soo maha bir eh, gidaar wixii la doono waa la saari karaya bir gidaar aduu meel handaa u dhistay waa la saari karaya meel muhiima oo qoraxdii iyo n ha qoraxdana in laga celiyo uma baahno wuxuu doonayaa qoraxdo ha qorax yarna inuu helo laakiin eh, iftiinkan aduu iftiin ahaan uun qoraxda ayuu ugu baahan yahay iyo wuxuu u baahan yahay hawo ayuu u baahan yahay meel yaroo iska leydha saas wuxuu qaadan kartaa geedka haddii beeritaankiisa aan kaaga sheekeeyo in eh, laba bilood iyo iyo badh way qaadan karaysaa bixitaanka geedkaas hadda salaadka kale haddaan salaad iyo daaradda daba ku beertay mise igu baxaya wallahi salaadka wuxuu kugu bixi karayaa in eh, sagalay saddex bilood isaguu kugu baxayo saddex bilood oo kugu bixi karaya saddex marka maxaa een, eh, weli hadda kumaad shaqayn cid kuu maalgeliso ku shaqaysa weli ma heshay mise weli kumaad shaqin adigu marka adii xaafadda iyo waxaa qabatid iyo tijaabo laga soo tago in eh, wallahi sagale horta meeshan aan galo waad aragtaan u malaynaya tuuladan aan galo waa bilaa kooraan kooraan ma isticmaasho in eh, geedahan waxay u baahan yihiin kooraan bay u baahan yihiin kow mi- in, eh, waxa muhiim ay u baahan yihiin waa kooraan kooraankaasi hadduu jirinna dee geedahan iyo cilmigan kuma shaqayn karaysa markaasi iminka magaalo juuto o kale haddaan dhex joogo aan baclisi wixoo kale waan ku shaqayn karayaayo dee kooraankii baa jira oo waxaad hodhow hadduu kooraanku kaa go'o in waxaad isticmaalaysaa group haddaan kaa dhex galo geedahani maxay marka koraanka uga baahan yihiin kooraankan wuxuu uga baahan yihin kooraankan bamkan biyaha bamkan biyaha tuuraya ayaa ku shaqaynaya bamka yara ku dhex jira baaldiga haddii biyaha geedahan wax u tuuro la waayo geedahani waa waa waa light waxa dhex socdaan biyo waxa dhex socdaan xididkoogu xididkaasi hadduu biyo waayo wuu dharayaa waayo ne camuud ma jirto wixii naqaska ugu- dabaysha xaggaa ka galaysa wuu dharayaa marka
markaas biyahani biyaha socda ayuu xididkaasi ku noolaanaya ku s- ku baxaya hadduu xididkaasi biyo waayo oo biyaha ka joogsadaan markaas dee geedkii uu dhimanaya halka ku dhimanaya marka noocan loo isticmaalo waayo waa is dul saari karaysaa geedahan dhowr sta- biro badan baa u dhisiyo dushaa iska saar kulligood haa dushaas ka saari kuwan xagga hoose kuwa xagga sare kuwa kale saas kusii dul wada marka maanta adduunka horumaray wuu isticmaalaa qaabka noocaas oo kale Ayna- wallaahi maxaan ku yidhaahdaa adduunyada horta inta u badan maanta waa la isticmaalaa jibuutina waxay soo gaadhay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii systemkani iminka afrikansa senegal oo kaleete waxaan arkayay in- ina xoog looga isticmaalo
aduu singaal baa kasoo bartay cilmigan Ayna- may anu jibuuti ahaan baan ku dhex qaatay jibuuti aan ku dhex- aragtay senegal waan ku arkay in la isticmaalo Een, ha markii iskoolkaan dhiganay ilaa iminka waan arkaa markaan internetka galo inaa senegal wadamo badan oo afrikada ah systemkan inaa la bilaabay oo la isticmaalo marka jabuuti in laga hirgeliyo mise qaadanaysa adugu ma isku daday inaad eh, dadka ka dhaadhiciso dadki wax wax ka go-aan ama wasaaradda eh, beeraho kale ama cid kale
wallaahi waan weydiisanay aniga ma ahayn keligii waxaan formationka isla sameynay labiyo toban qof aan ahayn ilaa afar iyo toban qof markii dambe laba kale oo yaa nagu soo biirtay adoo afar iyo toban qof aan ahayn keligii maan ahayn laakiin waan weydiinay wasaaradda beeraha waxay ballan bay noo qaaday labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ballan noo qaaday weli haddaa in eh, s- waxaa dhici waayey in eh, ballantii way dhici weyday sidii ay noogu qaadeen way u dhici weyday balse ballamo kalena waan haynaa bal waan rajeynaynaa inaan helno Iyo- haddaad xasuusiso wasaaradda eh, beeraha eh, wasiirka ama ciddii kale ku shaqala ama ciddii kale eh, madaxe eh, barnaamijkaas maxaad maxaad odhan lahayd ha fikirkaasi waa fikir fiican Een, eh, waxaan odhan lahaa dhalinyaro badanna way iskaga baahan tahay oo dalka ku nool markaas fikirkaasi waxaan odhan lahaa dee waa inaan naga caawiyo dee wixii aan baranay aan horta aan wax ka soo saarno
kaasi waxa uu ahaa faysal daahir jaamac oo ku sugan dalka jabuuti waxa uu waramayey wariyaha v o eda sagal siciid faarax markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha maxamuud mascade oo jooga minnesota ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xulka qaranka ee australia ayaa tallaabo u soo qaaday dhinaca usoo bixitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka kadib markii kulan isreereeb ahaa uu habeenkii xalay ahaa kula ciyaaray magaalada duwaxa ee waddanka qatar xulka qaranka ee isutagga imaaraadka carabta ciyaartan oo labada kooxood ay soo bandhigeen kubad adag oo la isweeraray ayaase guushu xulka qaranka ee australia waxay ku raacday laba gool iyo hal oo ciyaarta oo lix daqiiqo ka dhiman ayaa xulka qaranka ee australia ay dhaliyeen goolka guusha oo ciyaaryahanka u ciyaara kooxda frankfort uu dhaliyey goolka guusha ciyaaryahanka la yidhaahdo harustich ayaana goolkaasi u ah mid aada u qurux badan australia u saxiixay saddex-iyo tobanka bisha juun maalinta isniinta ah ayaa garoonka axmed bin cali stadium ee magaalada duwaxa ee waddanka qatar waxaa xulka qaranka australia ay fawda isku dari doonaan xulka qaranka ee peru iyadoo labada dal kii soo baxa uu soo bixi doono koobka kubadda cagta adduunka oo isla waddanka qatar lagu martigelinayo kaasi oo furmaya bisha nofembar ee dabayaaqada sanadkan waxaa xusid mudan in xulka qaranka australia ee peru ay koobkii kubadda cagta adduunka ee lasoo dhaafay ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii lagu qabtay wadanka ruushka ay isku guruub ahaayeen iyadoo markaa kulankii dhex marayna australia laga adkaaday oo peru laba gool iyo waxba ay ku badisay taageerayaasha xulka qaranka australia ayaa ku ducaysanaya in natiijadaasi oo kale aanay iman oo qarankoodu uu ka guulaysto xulka qaranka ee peru halka peruna ay laftoodu ku xisaabtamayaan inaanay ka halin koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qabanayo waddanka qatar dhinaca iyo waddanka jarmalka haddii aan ciyaarana gruubka saddexaad ee qeybta e ee koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa habeenkii xalay hafooda isku daray wadamada jarmalka iyo ingiriiska iyadoo kulankaasina uu ka dhacay wadanka jarmalka jarmalka ayaa gool la hor yimid laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii la marayay ayaa ciyaaryahan harry kane rigore loo dhigay wadanka ingiriiska uu saxiixay iyadoo ciyaartuna ay hal iyo hal kusoo gabagabowday laakiin ciyaaryahan harry kane ayaa waxaa xusid mudan in uu soo galay kaalinta labaad ee dhinaca gooldhalinta xulka qaranka ingiriiska isagoo ciyaaryahankii hore ee baabi jarleton kasoo saramaray waxaana haatan saddex gool oo keliya ka sarreeya ciyaaryahan wayne rooney oo haysta rikoorka qaranka ingiriiska oo konton iyo saddex gool leh harry kane konton gool ayuu leeyahay waxuu u baahan yahay oo keliya saddex gool isla gruubkaasi talyaaniga ayaa laba gool iyo hal kaga badiyey hungary waxaana goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada nicolo berella iyo lorenzo belagrini iyadoo goolka saddexaad waa goolka ay la timid xulka qaranka ee hungary uu ahaa gool oo tareeta oo ciyaaryahanka difaaca talyaaniga uga ciyaaray ee manshini uu qarankiisa ka dhaliyey saddexda gool oo dhalatayba waxaa dhammaantood wada dhaliyey ciyaaryahanada wadanka talyaaniga gruubkaasi waa haatan hogaaminaya xulka qaranka ee talyaaniga oo kaalinta koowaad ku fadhiya afar dhibcood halka wadamada hungary jarmalka iyo ingiriiskuna ay kaalimaha labaad saddexaad iyo afaraad ku kala jiraan hungary waxay leedahay saddex dhibcood jarmalku laba dhibic ingiriiskuna hal dhibic ayuu leeyahay ugu dambayntana suuqa kaliibsiga ciyaartooyda haddii aan kasoo qaato qodobka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iska fogeysay in ay doondoonayso lasoo wareegitaanka ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta arsenal ee bukayo saka waxaana kooxdu ay sheegtay inaanu qorshaha ugu jirin xidigaasi in ay arsenal kala soo wareegto oo xataa aanay isku dayin in ay gorgorisaba ciyaaryahankii hore arsenal tio wilcodna waxau ugu baaqay bukayo saka inuu ka feejignaado inuu arsenal isaga tago uu ku biiro manchester city isagoo xidigu kula dardaarmay inuu magac ku leeyahay arsenal laakiin haddii uu manchester city tago uu halkaasi ku dhumi doono wahaga dhegeystayaal xubintaana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad dowladila sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid mascade markana kaalmihii heesaha codkaasi farxiyo fiska ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo cabdulqaadir samakaab ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo